maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay weerar ka miinaaye maanta ciidamada mujaahidiinta al-shabaab u dhigeen xubno ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ku socdaalayay duleedka degmada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose weerarka aynu helina ayaa waxay sheegayaan in weerarkaasi dhabagalka ah lagu dilay saddex askari halka sidoo kale ay ku soo furteen ciidamada mujaahidiinta weerarkaasi laba qoryo waa kii fudhi seben ah iyo buushkooda tobannaan ruux ayaa ku shahiiday kuwo kana waa ay ku dhaawacmeen duqeymo kala duwan uu ka dhacay marinka go'doonsane khaza iyadoo dhanka kale iskoorimaadyo xoogan ka dhacay magaalada beyt xanuun ciidamada gumaysta yuhuud oo adeegsanaya diyaaradahooda dagaalka iyo gawaarida taanagiyada ayaa waxay saacadii la soo dhaafaya maanta marinka go'doonsane khaza ay ka fuliyeen duqeymo kala duwan oo xagga cirka ah iyo kuwa dhulka ah waxaana duqeymaasi ku shahiday tobannaan ruux oo shacab ah halka ay dhawci kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan dhanka kale waxaa magaalada beyt xanuun ee dhacda waqooyiga marinka khaza ka dhacay dagaalla adagoo isku fara saareen dagaalyahanada wax iska caabinta falastiiniyiinta iyo kuwa maamulka gumaystaha yuhuudda iyadoona halkaasi khasaaro xoogan dhabarka loogu saariyey ciidamada maamulka yuhuudda ee duulaanka halkaasi ku yimid dalka yeman ayaa laga soo calaamadeeyey soddon kun oo kiis oo cudurka kansarka ah wasiirka caafimaadka ee yemen doctor qaasim buhayba ayaa shaaca ka qaaday in soddon kun oo xaaladood oo kansara sanadkiiba laga diiwaangeliya dalka isagoona carabka ku adkeeyey baahida loo qaba in loo hoggaansamo habka looga hortagayo cudurkan halista ah waraysi uu wasiirkani siiyey shabakadda wararka aljaziira ayaa wuxuu ku sheegay in cudurka uu si aada ugu faafay inta badan waddanka wuxuuna tilmaamay in loo baahan yahay habka looga hortagayo cudurka wasiirka caafimaadka ee yemen ayaana sheegay in istiraatiijiyadda xakamaynta kansarka ee sannadaha labada kun shan iyo labaatanka ilaa labada kun iyo soddonka si rasmiya looga dhawaaqay caasimada ku meel gaarka ee cadan iyadoo magaalooyin dhowr ah iyo gobollo waddankaasi ku yaala laga bilaabay mashaariic lagula dagaalamayo cudurkan isla waddanka yemen diyaaradaha maraykanka iyo ingiriiska ayaa duqiimo culus maanta ka geystay caasimada dalka yemen ee sanca warbaahinta xiriir kale leh kooxda xuutiyiinta ee ka dagaalama dalka yemen ayaa sheegtay in maanta ay diyaaradaha maraykanka iyo ingiriiska weerar xagga cirka ay ka fuliyeen goobo kala duwan oo ku yaala magaalada sanca ee caasimada dalka yemen ilo goobjooga yaalla ayaa sheegay in toban ka mid ah weeraradan lala beegsaday xarunta degmada thawr halka laba weerarna lala beegsaday xarunta al uradiye isla magaalada sanca ku taala weeraradan ayaa dhaliyay khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac raadiyaha ciidamada yuhuudda aysan dhankiisa ka hadlay weerarkan isagoona sheegay inaysan yuhuudda wax lugaha ku lahayn weerarka maanta ka dhacay caasimada yemen ee sanca duqeymaan ayaa ku soo aadayay xilligii maleeshiyaadkani sheegeen inay beegsan doonaan garoonka diyaaradaha ee bengorian ee ku yaala magaalada talaabiib iyo xarunta korontada ee ku taala koonfurta magaalada alquduus maamulka yuhuudda ayaa basaasiin fara badan ku dhex beertay ururka shiicada ee isku magacaabay xisbullah hay-adda sirdoonka dibadda ee maamulka yuhuudda ayaa waxay warar ku sheegayaan in si aadday ugu dhex faafeen gudaha ururkani wargees ka soo baxa dalka maraykanka oo daabacay arrimo la xidhiidha ujeedka maamulka yuhuudda ee uu basaasinta ugu dhex faafiyey ururkan ayaa lagu sheegay in maamulka yuhuudda uu doonayeen gebi ahaan buu kala diro ururka oo aysan marnaba awoodooda sii joogteenin wararka ayaa waxay sidoo kale sheegayeen maamulka yuhuudda oo meel walboo ka mid ah xarumaha ururkan uu ku rakibay kaamirooyin ka qarsoon iyo aaladaha codka lagu dhegaysto iyagoona si dhammaystiran ula socda dhaqdhaqaaqa ururkan iyo kulamada xasaasiga ay iskugu yimaadaan madaxda ugu sarraysay ururka shiicada ee isku magacaabay xisbullah si kastaba maamulka yuhuudda ayaan marnaba doonaynin in ururkan uu sii ahaada mid dawad buuxda ku leh gudaha dalka lubnaan iyadoona duqeymo xidhiidha way ka fulisay gudaha waddankaasi ku dishay saraakiil badan oo ururkani ka tirsan dowladaha ruushka iyo ukrein ee dagaalamaya muddada dheer ayaa isdhaafsaday maxaabiis dagaal siday wararkiina ugu soo gaarayaan xukuumadaha moscow iyo kiyef ayaa waxaa dhex maray heshiis maxaabiis isweydaarsiya ah oo ay garwadeen ka tahay dowladda imaaraadka carabta waxaanay warar ku tilmaamayaan dowladahan isdhaafsadeen maxaabiis gaaraya saddex boqol oo maxaabiis kuwaasoo in muddaa ka maqnaa helladooda xukuumadda kiyef ayaa sheelay boqol sideetan askari kuwaasoo ay gacanta ku dhigeen ciidamada ruushka intii ay ka dagaalamayeen gobollada iminka ay dagaalada ugu daran ka socdaan halka xukuumadda moskowina lagu wareejiyey lay boqol iyo konton maxaabiis dagaal heshiiskan maxaabiis iswadaarsiga ayaa imaanaya iyadoo weli halkiisa uu kasii socda dagaalka adeeg ee u dhexeeya dowladahani dhanka kalena shakala gelinaya xaddiga kaalmada militareer galbeedka gaarsiinayaan ukrein maadaama uu xilka madax tilmee maraykanka uu la wareegi doono trump oo lagu xantay inuu yahay saaxiibka putin wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa